waa boqolaal qof oo muslimiin oo isugu soo baxay bartamaha magaalada mombaasa si ay u xusaan isla markaana ay u weyneeyaan dhalashada suubanaha sala allahu calayhi wasalam waxaana dadkan wejiyadooda ka muuqatay dhammaantood farxadda aad u sarraysa
laba-iyo tobanka bisha rabiicul awal ama sida ay soomaalidu u taqaano bisha mawliid ayaa waxaa dunida islaamka in badan oo ka mid a laga maamusaa dhalashada suubanaha sala allahu calayhi wasalam munaasabadani maalintan qadirinta mudan lagu weyneynayay ayaa magaaladani mombaasa waxaa kasoo qayb galay qaar ka mid a culamaudiinka magaaladani mombaasa iyo weliba sidoo kale hogaamiyaasha uu horkacayay barasaabka mombaasa cabdisame shariif naasir إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما شاء الله ما أنت وحنكم بنام بحني mombaasa ayaan ku banaanbaxnay mawliidka laba-iyo tobanka xilligii uu nebiga dhashay ayaan ku banaanbaxnay alxamdulilah dareenkeen aad ayuu u wanaagsan yahay dadweynihii magaaladan oo idil ayaa banaanbaxday maanta insha allah bilaalkariim dareenkayga aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay maanta aad ayaan u faraxsanahay boqolkiiba boqol
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa maalin weyn waa maalintii nebi maxamed calayhi salatu salaam ugu dhashay waa la dabaaldegayaa waa taarikh labiyo tobankii marka dadka mombaasa maanta waa maalin farxad ah waa maalin reyreen ah waa maalin la iskugu wada yimid waddooyinkii dhammaan waa la xareyo magaalada mombaasa dadku waxay u dabaaldegayaan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam suubanaheennii sharafta badnaa oo ma garanaysaa adduunkan afdalu makhluuq u ahaa marka dadkaasaan ku darmannay haddaan nahay mas-uuliyiinta reer mombaasa waan ka soo dhoweynaynaa waan u maaragtay ku farxaynaa dhalashada nebiga marka hawshu waa sidaas
qaar ka mid a waddooyinka magaaladani mombaasa ayaa waxa ay ku soo mareen socod dheer oo ay ku gudbinayeen fariinta dhalashada nebiga sala allahu calayhi wasalam qaar ka mid a waddooyinka muhiimka u ah magaaladani mombaasa ayaa muslimiinta u dabaaldegaysay dhalashada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxay ku soo mareen socod dheer ay ku muujinayeen farxaddooda la xiriirta maalintan u dhashay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaana ay qaadayeen qasiidooyin iyo nebi ammaan xuska dhalashada suubanaha oo ay magaaladani mombaasa ay si weyn ay caan ugu tahay ayaa waxaa isugu soo baxa dhammaan qaybaha kala gadisan ee bulshada iyadoona ay dumarka iyo carruurtu waddooyinka hareerahooda ay soo tumaan si indhahooda ay ugu arkaan dadka u dabaaldegaya maalintani muhiimka Leo tuko katika siku kubwa, siku ya kumaadhimisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siku ambayo kwamba ulimwengu baada ya kiza kingi kilipata mwangaza kwa nuru ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muislamu kokote ulipo, usisahau kuitambua siku hii na kutambua siku hii kama ndo aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kufanya khairati mbalimbali kusoma Qur'ani au dhikri au kutoa sadaka na kila jambo lema ambalo kwamba waweza kulifanya insha Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi maxamed cabdi bootaan warbaahinta haystaa magaalada mombaasa